الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلم نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idinkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen jimco ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay labaatanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah muslimiinta reer khaza oo si guud caawa ka codsaday dhammaan ummadda muslimka ah in allah ay u baryaan oo ay ku garab istaagaan ducadooda si rabbi oga feedo kurbada iyo masaa'ibta ay la nool yihiin haddaba muhiimad intee la-eg ayay leedahay in qofka muslimka uu duceeyo walaalihiisa dhibaataysan fadliga arrintaasi ay ku sheegtay shareecada islaamkana maxay tahay waxaad maqli doontaan kelimad arrinkaasi daaran oo uu jeediyey mid ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah afar iyo labaatan sanno kadib weeraradii barakeysnaa ee kow iyo tobankii sebteembar khubarada ameerikaanka ah oo sheegay in dowladda silibyadaha ee maraykanka ay ku fashilantay dagaalka ay kula jirto islaamka iyo muslimiinta mujaahidiintuna ay ka awood badan yihiin sidii hore warbixin xiise badan oo ku aadan ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan mid ka mid a saaxiibada ugu dhow donald trump oo lagu dilay toogasho ka dhacda maraykanka sidoo kale faafreebku waxaan caawa idinkugu haynaa mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool oo weli si habsamila uga socda degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay iyo ku dhowaad laba boqol oo qoys oo ka faa'iidaystay mashruucaasi kumannaan qoys oo kenyaana oo fatahado uga barakacay deegaan ka tirsan ismaamulka nakuura sidoo kale faafreebku waxaan caawa idinkugu soo gudbin doonnaa kadib gaaritaankii andalus ee degmada xagar idaacadda oo u kuurgashay habsami socodka ganacsi ee suuqa ugu weyn degmada ee dhanka xoolaha la dhaqdo horumar intee leeg ayuu ku sii tallaabsanayaa suuqan maxaase farqi ah oo u dhexeeya hadda oo maamul islaami ah ka jiro degmada iyo waayihii hore barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobadaasii wixii kale soo kordha iyo xubintii hadaleynta warbaahinta ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan qaar ka mida wariyaasheenna ayaa caawa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisaa si toosaan nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeennu ku eegi doonno wuxuu noqonayaa waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeennu ku eegi doonno wuxuu noqonayaa muslimiinta ku nool magaalada khaza oo wajahaya dhibaato aad u xogan oo kaga imaanaysa cadowga koowaad ee islaamka oo yahuudda ah ayaa caawa ugu baaqay guud ahaan dadka muslimiinta ah inay u soo duceeyaan saqda dhexe ee caawan ay allah u baryaan iyagoo ku celcelinaya ducada kurbada لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم haddaba muhiimad intee leeg ay leedahay in qofka muslimka uu duceeyo walaalihiisa dhibaataysan fadliga ay arrinkaasi ku sheegtay shareecada islaamkase maxay tahay sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa jeediyey kelimad ku saabsan mowduucan إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن شاء الله تعالى waxaan kaga hadlaynaa mowduuceenan maanta muslimiinta si guud dhibaatada maanta haysata maxay kaga bixi karaan gaar ahaan walaalaha khaza maxay kaga bixi karaan dhib hadduu yimaado maxaa la sameeyaa ikhwaani diinteennu waxay ka tagtay ma laha allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahay wadaa sa'alaka cibaadii canii fa innii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaanii ilaahay wuxuu leeyahay nebi maxamedow hadday ku weydiiyaan ummaddayda anoo rabbi ah hadday ka weydiiyaan u sheeg inaan u dhowahay ilaahay subxaana wa tacaala wuu inaga warhayaa waana ajiibahayaa wa rabbi subxaana wa tacaala ciddii barida dacwadooda waa ajiibahaya waana u dhow waana maqlhayaa cid inay soo gaadhsiiso fariinta aan oga baahnay ma jirto cid inaan ugu sii dhiibo ruuxa u baahanna ma jirto aniga maqlhaya anaana gaadhsiinaya dhibaatada maanta markayna haysata waxaan kaga bixi karnaa awalan inaan kitaabka alla soo noqonno haaniya ilaah inaan barino subxaana wa tacaala ilah isku dhiibno nabigeenna calayhi salaatu wasalaam kurba hadduu dareemo ilaahuu beri jiray dagaalkii beder markuu dhacayey nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu beriyey ilaa go-iisii uu dhaco abubakar soo qaado uu dul saaro haddana uu ka dhaco haddana uu soo qaado kadibna abubakar inuu allow ilaahay subxaana wa tacaala hadda waa kugu filan yahay ducadana waa maqlaye iska joojinaba allow intaa inoogu daa marka hadduu dhibaato timaado ilaah in la baryaa la doonahayaa muslimiintuna kal jasadil waaxid weeyaan walaalaheen marka maanta qase cid ka dhib badan ma jiraan ayagoo marka waajib inoogu lahaa inaan dhan walba u gargaarino haddana waxaa weeye ayagii baa soo cosooxnay walaalahan muslimiinta meel kastay joogaan ha noo soo duceeyeen walaalaha muslimiinta dabcan waa inta ka naxaysa mujaahidiinta iyo islaamka ah ee nimanka walaalaha ka naxaysa weeyaan gaal ka naxumahay iyo gaal nin raacay walaalaha marka muslimiinta naloo soo duceeyo diinta asal mukule mise kuma laha way ku leedahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay ducooyinka marka ilaahay uu aqbalhaya waxaa ka mid ducooyinka la aqbalo inaad walaalka oon kula joogin a u ducaysaa ka mid ah oo walaalka oon kula joogin oo aan ku maqlayno oo ilaahay keli ku maqlahay inaa u ducayso taa waxba ka sii faa'iido badan inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii walaalkaa oon kula joogin a u ducayso malag baa ku leeyay aamiin walaka midlahu waxaan markaa aamiin buu kuleeyay ilaah walaalkaa u duceeyo walaalkiiro muslim ilaah ka ajiib malag baa aamiin dhahay aamiin waxaalaha ducada faraha lagu aqbalay ka mid tahay aamiin hadduu malag dhaho aamiin macana ilaahu ka ajiib weye malag ilaahi waa aqbalaya subxaana wa tacaala haddana adigana waxaa lagu leeyahay midaad ugu ducaysay mid la mida ayaad leedahay adiguna saa darteed salafu saalix waxay ahaayeen markay dan maagan yihiin walaalkood oo waxay raadinayaan dantaas kale haysato wuu arkayaa tiibo ugu ducaynaya marka ilaahay wuxuu walaalkii dhibkaas ka qaabile soo malaga u dhaho aamiin walaka mithil asa u dhaho mid jiran buu arkaya asa waa jiran yahay ilaah walaalkii jirada ka qaad buu leeyahy malagii muxuu leeyahay aamiin ilaahu ka qaad haddaan walaalahan qasa inkay u duceeya waxaad dahaysa ilaahu kurbada ka qaado walaalaha khaza malag waxa ku leeyahy aamiin adna allaha kaa qaado meesha ka rubaysan tahay marka waxaa weeye aday faa'iide kuu tahay walaalkaana faa'iide u tahay saa darteed waxaa la doonayaa in walaalahan loo duceeyo nabig waa ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam addoonkaya waxaan ugu jeclahay inuu la yimaado waajibaadka uu la yimaado hadduu laakiin waajib la yimaado sunnadana uu laasimo heer wuxuu soo gaadhayaa aan jeclaado marka aan jeclaadana wuxuu i weydiisto waa siinaya hadduu asa wax ii weydiisto yidh ilaa waxay sii ama ruux kale uu wax ii weydiiyo waa ka aqbalahaya hadduu shay iga maangalo ama ruux kale oo muslim uu yidhaahdo macnaa waxaa weeye ilaahu ruuxa muslim dhib ka qaad ilaahay waa ka aqbalhaya subxaana wa tacaala dad noocaasoo mujaahidiin iyo muuminiin iyo saalixiin waa jiraan ilaah inaan barinaa la doonahaya nebigu muxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam si cumaroo taqaanaan oo ahaa ummatu muxamed bilidlaaqi abubakar marka laga reebo ninka ugu fadli badan weye ummadda nebi maxamed nebigu wuxuu yidhi waryaa cumarow ninka layaa aweys qarni hadaarto ha kuu duceeyo ilaah inuu kuu baryo oo kuu duceeyo weydiisa ninkaas ducaysu ilaah waa aqbalhayaa walaaluhu marka inaad ii ducee tidhaahdo waa masalo bannaan marka inaguna faa'iida inoo tahay ilaahina waa aqbalhayaayo walaalka calaa dahri qeyb waa aqbalhayaa asagoon kula joonta u ducayso saa darteed waxaa la doonayaa dadka walaalaha inaan u ducayno laba ragcood ha la tukado ayay walaalaha ku dareen dee ninkii tukana ha tukada laakiin muhiimaddu waa ducada muhiimaddu waa ducada saqda dhax ninka soo kici kara ninkii duhurka samayn kara ninkii galab samayn kara rag iyo dumar waa loo baahan yahay walaalkaa waxaad maanta ka akrito ducada ah ilaahay waa kaala xisaabtamhaya nabigana wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qadarka ilaahay uu qadaray wax hor istaagi kara ducaan baa jirtoon ilaahay shay uu kuu qadaray oo qadaran waxa hor istaagi kara ee kaa baajin kara waa ilahay inaa baray subxaana wa tacaala macnaa waxaa jira musiibooyin iyo dhibaato ilaahay uu ku xidho inaad barido alleh oo shardi baa ku xidhan alla uu leeyahy hadduu su-aasha u weydiistana qadarka ha laga leexiyo haddii uu weydiisan waayana ha ku dhacdo hawsha ha ku dhacdo saa darteed waxaad garan kartaan saddexdii walaal ee ayagoo lugaynhaya godka galay kadibna dhagaxa isku gebangaabay ilaahay bay baryeen subxaana wa tacaala innaga maanta nugleer ma haysanno maanta gantaalla aan yuhuudda ku duqayna ma haysanno lakin waxaan haysanaa gantaal baan haysanaa ilaahayna subxaanahu na aqbalahaya gantaalleena aan rakiban insha allahu tacaala waxaa jirtay salafu saalix markuu hadda ciidanka loo diray muslimiinta inay qabsaan sbein iyo bortuqal iyo koonfurta nimanka faransiiska hal nin oo taabica ilaahay baryey ilahayna waa ka aqbalay subxaana wa tacala waddankan way furteen marka waxaa weeye hal ruuxoo duceeyey yaaba ilaahay ku aqbali karaa subxaana wa tacaala lakiin adugu hebel baa duceeyey iyo wadaadaad duceeyey mehe ruux kastoo kaalinkaaga waa bannaan yahay walaaluhuna waxaa lagu yaqaanaa hadduu meel xanuunsato inay wada xanuunsadaan baa lagu yaqaanaa ay kurboodaan ducadaa aan barino insha allahu tacaala naskaasaynay leedahay aqbalna way leedahay walaalahen maanta nugland u kaalmayno oon ilaahay isku bihinbihinno oon ilaahay u ooyno oo ilaahay subxaanahu walaalaha kurbada haysta iyo caruurta gaajada loo dilay in sha allahu tacaala aan ka qayb qaadanna yaan dhehnahay walaalada insha allahu tacala ku daarmayna الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo afar iyo labaatan sano kadib weeraradii barakeysnaha ee kow iyo tobankii sebtembar khubarada ameerikaanka oo sheegay inay dowladda siribyadaha maraykanka ay ku fashilantay dagaalka ay kula jirto islaamka iyo muslimiinta mujaahidiintuna ay ka awood badan yihiin sidii hore kusoo dhowaada warbixin ku aadan waa kan walaalkeen cusmaan axmed dhuubo afar iyo labaatan sano ka hor maanta oo kale koob iyo tobanka bishii sebteembar ee sannaddii labada kun iyo kowdii waxay ahayd maalin barmadow kaga taalla taariikhda dowladda silibyaddah ee maraykanka oo dhulka lagu jiiday kibirkii iyo qabweynadii ameerika waana maalin ay muslimiinta ula baxeen talaadadii barakeysneed in ka badan nusqarni oo laga joogo dullaannadii barakeysnaa ee manhattan bulshada ameerikaankaha ayaa quus iyo rajabeel ka muujinaya siyaasadda xukuumaddooda ee ka dhankaha dagaalka islaamka iyo muslimiinta oo soo laba kacleeyey wixii ka dambeeyey weeraradaasi alqaacide ayaa weli ah kooxda ugu khatarta badan afar iyo labaatan sano kadib weeraradii koob iyo tobankii sebteembar ayay ciwaan kaga dhigatay shabakadda focus news oo warbixin ka qortay dhacdadaasi iyadoo soo xiginaysa mid ka mid ah qubarada difaaca maraykanka ayayna sheegaysaa in allah fadligii mujaahidiintu ay ka sii xoogaysteen intii hore qabiir iyo falanqeeyo islamarkaana tafaftir ka ah majallad wax ka qorta arrimaha dagaalka ayaa sheegay in urur weynaha alqaacida maanta afar iyo labaatan sanno kadib uu yahay mid ka awood badan sidii hore camaliyaadkiisuna ka horumarsan yihiin intii hore isaga oo yidhi alqaacida waa kooxda ugu khatarta badan caalamka afar iyo labaatan sanno kadib weeraradii bishii sagaalaad koob iyo tobankeeda iyadoo iskaashi kala dhexeeyey daalibaan walaaca koowaad ee aan ka qabno khatarta argagixisada waa kororka xarumaha amni ee ay haystaan ee ay ka taliyaan afghanistaan alqaacido waxay ku leedahay xarumo tababar al-shabaab laanta alqaacidada ee soomaaliya waxay gabaad ammaan ku haysataa goobaha ay maamulaan ayuu leeyahay falanqeeyahan ameerikaanka ah falanqeeyahan waxa uu rumaysan yahay in cududa sii kordhaysa ee ururka ay keeni karto khatar kale isaga oo saadaalinaya in ay dhici karaan wax ka daran weeraradii lagu burburiyey daarihii ganacsiga ee maraykanka wuxuuna leeyahay kadib markii jamaacaadkaasi ay heleen masaaxo dhul oo ku filan ayna qorteen ciidan ku filan oo ay heleen hanti badan waxay awood u leeyihiin in ay qorsheeyaan oo ay fuliyaan wax la mid ah weeraradii dhacay bishii sagaalaad koob iyo tobankeeda waana maanta waxaa ka dhacaya meelo badan oo ka mid ah caalamka marka dhanka kale laga fiiriyo waxaa koroo sii kacaya sumcadda jamaacaadka jihaadiga ah ee hubaysan iyadoo ay taasi beddelkeedana hoos u dhacday midda maraykanka sababo ku aadan burburinta ay u geysteen waddamada caalamka islaamka taasoo ay sii dheer tahay jabka ciidan ee soo gaaray maraykanka iyadoo afar iyo labaatan sano maanta laga joogo weeraradii new york iyo washington dowladda silibyaddah ee maraykankuna ay qaaday ololo dagaaleed oo ka dhan ah islaamka iyo muslimiinta oo ay ula baxday la dagaalanka argagixisada haddana waxaa muuqata in uusan soo hoynin wax natiijo ah dagaalkana uusan fari ka qodneen islamarkaana awoodda mujaahidiintu ay isku fidiyeen waddamo fara badan oo caalamka islaamka ah caalamka oo idil ayaa afar sano ka hor laga daawaday jabkii iyo guuldarradii foosha xumeed ee dowladda silibeedda ee maraykanka ka raacday dalka afghanistan tani ayaana ka dhigan in labaatan sanno kadib maraykanka isaga oo dhutinaya uu dib u xasuusanayo halaaggii ka gaaray weeraradii koob iyo tobankii sebteembar ee labada kun iyo kowdii dhacay falanqeeyayaashu waxa ay sheegayaan in alqaacida ay isku fidisay waddamo fara badan waxayna ku soo laabatay waddanka afghanistan oo ay taqaariirtu sheegayaan in ay tobannaan mucaskaraad ku leedahay soddon iyo afarta gobol ee dalka afghanistan iyadoo faracyo xooggan ku leh waddamo ay ka mid yihiin soomaaliya bakistan hindiya yeman maali aljazaa'ir burkina faso naijer iyo waddamo kale waxayna lafdhuun gashay ku noqotay waddamada reer galbeedka iyo xukuumadaha dabadhilifka ee ugu dhisan waddamada caalamka islaamka warbixin uu soo saaray golaha cilaaqaadka dibadda ee dowladda silibiyadda ah ee maraykanka ayaa lagu sheegay in dowladdaani ay qaaday dagaalkii ugu weynaa ee taariikhda casriga lagu qaado jamaacaadka jihaadiga ah oo ay dishay tobannaan ka tirsan hoggaanka mujaahidiinta ay haddana ku guul daraysatay in ay ka hortagto fikirka jihaadiga oo marba marka ka dambaysa kusii bulaalaya maskaxda dhallinyarada muslimiinta ah kuwaasoo soo buuxinaya safka jihaadka casrigan la joogo ay sii horumarayso teknolojiyadda caalamka ayuu golahani sheegay inay ka faa'iidaysanayaan mujaahidiinta wasaa'isha casriga ah iyaga oo ku gudbinaya aragtidooda diineed islamarkaana soo noolaynaya ruuxda shacabka muslimka ah donald trump oo ah madaxweynaha maraykanka ee xilligan ayaa sannadkan xusay sannad guuradii afar iyo labaatanaad ee weeraradaasi iyadoo aad loo adkeeyey ammaankiisa cabsi laga qabo weeraro lagu beegsado xilli bulshada ameerikaanka ay ku soo badanayso naceebka ay u qabaan madaxdooda sababo ku aadan garab istaagga ay u muujiyeen maamulka yuhuudda
الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo mid ka mid a saaxiibada ugu dhow donald trump ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday maraykanka qodobkaas iyo sidoo kale kumanaan qoys oo kenyaan ah oo fatahada uga barakacay deegaano ka tirsan ismaamulka nakuru waxaad ku dhegaysanaysaan xubintan hadalaynta warbaahintii guudmarka midhagaa islaamiga ah alaab waxaa halkan ka soo jeediyay walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mid ka mid ah saaxiibada ugu dhow donald trump oo lagu dilay toogasho ka dhacday maraykanka charle kirig oo ahaa siyaasi si weyn looga yaqaanay maraykanka kana mid ahaa saaxiibada ugu dhow donald trump sidoo kalena aasaasay ururka tranin point u s a ayaa arbacadii shalay lagu dilay toogasho ka dhacday barxadda jaamacadda magaalada orim ee dalka maraykanka kirig ayaa la toogtay isagaoo ku guda jira barnaamij islamarkaana ku hadlaya mikrofoonka waxaana haleeshay xabad laga soo riday dhisme u dhow goobta jaamacadda taasi oo kaga dhacday qoorta waxaana si deg deg ah loogu qaaday cisbitaal qalliin ayaa islamarkiiba lagu sameeyey balse wararka rasmiga ah ee goor damba soo baxay ayaa xaqiijiyey in uu geeriyooday waxaana sababta dilkiisa iyo cidda dishay oo ilaa haatan aan la haynba baaritaan ku wada laamaha amniga f b i iyo hay-ado kale oo amni laba qof oo la tuhunsanaa ayaa markii horeba la qabtay balse dib ayaa loo sii daayey kadib markii la xaqiijiyey in aanay iyagu ka dambayn toogashada siyaasigan ilaa iyo hadda ma jirto cid si rasmi ah loogu eedeeyey falkaasi sarkaal ka tirsan f b i-da oo maanta qabtay shir jaraa'id ayaa sheegay in lasoo helay qori uu heerkiisu aad u sarreeyo kaasi oo lagu tuuray meel kayn ah oo u dhow agagaarka xarunta jaamacadda donald trump oo murugaysan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa bulshada ku sheegay in kirig uu ahaa haliyey fahmay qalbiyada dhalinyarada maraykanka xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadigaa waxay si xoog ah u cambaareeyeen dhacdada iyagoo ku tilmaamay weerar siyaasadeed oo cabsi gelinaya dhaqdhaqaaqayaasha iyo siyaasiyiinta dhacadan ayaa kicisay dood weyn oo ku saabsan heerka khatarta amni ee ay ka marayso dalka maraykanka iyadoo la sheegayo in falalka noocan ah ay cabsi ku abuureen guud ahaan bulshada ku dhaqan dalka maraykanka waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu maanta ka fuliyeen agagaarka deegaanka iidow dhigaal ee dureedka magaalada baydhaba weerarkan waxaa lagu dilay hal askari oo murtada waxaana laga furtay qori a k afartan iyo toddobo iyo boushkiisa waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kumanaan qoys oo kenyaan ah oo fatahaado u barakacay wararka ka imaanaya waddanka kenya ayaa sheegaya in kumanaan qoysas kenyaan ah ay isaga barakaceen guryahooda kadib markii ay fatahaado ku dhufteen deegaan ka tirsan ismaamulka nakuru ee dalka kenya ilawareedyo maxalli ah ayaa soo sheegay in ugu yaraan afar kun oo qoysas ah ay ku barakaceen fatahaado saameeyey deegaanka naivasha ee ismaamulka nakuru waxaana qoysaskaasi dantu ay ku qasabtay in loo weeciyo guryo kale oo ku yaal dhulka sare daadadka ayaa ka dhashay biyaha harada naivasha ee ismaamulkaasi oo intii hore ka sarmaray sida lasoo werinayo waxayna ilawareedyadu intaasi kusii dareen in sidoo kale fatahaadu si isku mid ah u saamaysay xaafado beero iyo maqaayado josiah odango oo ah guddoomiyaha kenya u qaabilsan deegaanka naivasha ayaa sheegay suuragalnimada in qoysas hor leh la daadgureeyo kuwaas oo ay saameyn ku yeeshaan daadadka ku dhuftay deegaanka waxaa sidoo kale laga digayaa in halkaasi ay ka dilaacaan cudurrada biyaha ku faafaa waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshiyada xukuumadda muqdisho oo dil iyo dhac ka geystay magaalada beledweyne maanta ciidamo ka tirsan xukuumadda muqdisho ayaa waxay xaafadda nuurxawaad oo ka mid a xaafadaha magaalada beledweyne dil iyo dhac ugu geysteen haweeney ka mid ahayd dadka ku dhaqan magaalada ciidamada ayaa istaajiyey haweeneyda oo maraysay mid ka mid ah wadooyinka magaalada beledweyne iyaga oo ka dhacay mobil iyo lacag ay wadatay markii ay moobeelka ka qaateen ayay ku wargeliyeen in ay sheegto nambar sireedka e v c-ga balse waa ay ka biyo diiday taas oo sababtay in ay dhowr xabadood ku dhuftaan iyadoo isla goobta ku geeriyootay dilka kadib waxaa goobta isaga baxsaday ciidamada xukuumadda muqdisho xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna bashiir caawa waa inagaynta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaada islaamiga ee baay mashruuca sakada xoolaha nool qaybinteeda ayaa weli si habsamile uga soconaysa degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaada islaamiga ee baay saacadihii lasoo dhaafay degmooyinka buulafulaay qansax dheere iyo bardaale oo wilaayada ka tirsan ayaa laga qaybiyey waxay dadku isugu yimaadeen fagaarayaal ku kala yaala bardaale waxay isugu yimaadeen deegaanka kurtun qansax dheere waxay isugu yimaadeen dadka fagaaro ku yaala deegaanka barbaare halka degmada buulafulayn ay isugu yimaadeen barxad ku taala magaalada waxaana dadka la siinayey xoolo isugu jira lo iyo ari idaacadda islaamiga andalus ayaa wareystay bulshada ku dhaqan degmada buulafulay ee ka faa'idaystay mashruuca sake qaybinta abdalle ibdilyarha deegankay fulaylu buulufulaygeka may ka socda zaki dhiiboo ka socda shan nafal isi ilaahay aan ka mahdayaan sumaa ka bacdi weleeyada aan ka mahdayaan mad horeyta oo fulayl walla oosyaw koow faraxsana ka faraxsana eed eed aan ka faraxsana intii ilaahay guulsii ilaahay ama hadla galantee korkuweela gaalada ilaahay isu jibi diinka ilaahay isu gowyoyo ilaahay aan ka tugan dadka hoolalaha ku qaadi mooradii haliintilaha kubii kun alla inka bedel saasadlena asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah magaca muscab kunal wilaayada islaamiga baay gaar ahaan xaafadada buulafalaag maanta waxaa inta ku qaadanay ari sakaabad ah ayaa lanoo qeybinayay shan neefoo ari ahaa la isiiyey alxamdulilah ilaaha ku mahadsan maasha allah aad ayaan ugu mahad celinayaa waana ku faraxsanahay alxamdulilah wilaayada islaami waxaan lahay gacanteeda kor gaaran gacanteeda hoos allaha ka dhigo insha allah ayasakada alxamdulilaahi inta kor aan maqaan maanta ee udah sifar ahadaan lana siiyey weliyada kara laha siiyo gaalada ha jibiyo sifar ah makaan imaad alxamdulilaahi shan neef eri farxaddii maasha allah waay alxamdulilah sika maanta iwil waani haa saas waay maanta farxaad ay nicmaan dareemaya allaha baraka guul allaha siiyo haa gaala allaha jibiyo mujaahid alla keer allaha siiyo allaha bara guul allaha siiyo gacantiisa garabkiisa guul allaha saaro iisan cali buulful ayaa jooga shan naf eera elaysiiye mujaahidiinta asiis
ka waran dareenkaaga farxadeed iyo maanta waxaa dareemaysa maasha allah waay markii ugu horeysay miyaa sika lagu siiyo may may hadda haddaya kowi bal ka waran dadkii xoolaha laga soo qaaday maxaa ugu ducaynaysaa maha ugu do-aynayaa ilaahay hoolagad hoolagood ilaahay ha obaday haye haa mujaahidiinta maxaa ugu ducaynaysaa mujaahidiinta guul ala sii haye haa gaalada maxaa ku abaaraysaa gaalada allaha jibi
أنا معي محمد متكوس ليرا دقمد بقول فلا كورونا شغنا فورة yaa lagu siiyo ها ها ها شغنا فورة ayaa ku siiyo marka وليد haye wilaayada ku siiyo ها markii ugu horeysay sika lagu siiyo miyaa ها ها ها ها ها مركز dareenkaa farxadeed ka war maanta أبوست واي وحليل كرما هل هقول سيو haye dadkii xoolaha laga soo qaaday maxaa ugu ducaynaya الله أسيادي ونبت قال لي في أول هسيو في أول نبت قال لي يا سيادة الله هسيو insha allah mujaahidiinta maxaa ugu ducaynaya قول أنكو أنا هرتا بالهن تاسد بري بدوينا haye gaalada maxaa ku abaaraya كوبت هوستاد
أنا مقعي أليو اسمه محمد دوي ولا حركة مجاهدين تنسيس إلهي قير هسي قالت لقل هسي وهي ولا ساك بهن صدقوين الأودي ما, ما شاء الله ما تنتي markii ugu horeysay lagu siiyo miyaa marka مركي أقوى رئيس الإسيوي haye آه.
farxaddaa ka waran فرديمان آد يا زائد farxadda waa farxsantahay آه.
haynaqwadu baan ka bidhahay insha allah ilaahay idankiis waxaan ugu da-aynaynaa dhulkaan amnigaan allah sugo gaaladii allah jebiy allah jebiy insha allah biidnillaahi tacaala maanta bal ka waran maanta maanta qiibta oo zaka qiibinta oo beriga oo maanta aan taaganyahay goobta oo walaayada iyo maaragta muslimiinta aan dhex taagnahay buuro fullaay insha allah biidnillaahi tacaala waxaan ugu du'aynaynaa inay gacantooda kor alla ka dhege dadka howlaha laga soo qaadan hantidooda alla u barakeey dadkii la siinay iimaanka ilaahay ka nageey insha allah biidnillaahi tacaala asalaamu calaykum noorta aalan buulafala haye maanta maxaa lagu siiyo nafire kan neef ariga lagu siiyo haye markii ugu horeysay sika lagu siiyo miyaa haye dareenkaaga bal inooga waran maanta shucuurkaaga alxamdulilah alaahay mahaddas intayn haysad allah jubi oo gaalada ah aabsamaad aabsamaad iyan bashbash iyo barwaaq gaalada maxaa ku abaaraya ilaahey budududuq gaalada deb aan ku habaaraan ilaahey yihiin kubaahidka jab iyo jeeraan maxmed xuseen cusmaan Eh, maxamed en, xaggee joogtaa koolola degmada koolol Eh, buurfulaa joogtaa Aa, degmada buulufallaan haye maanta maxaa lagu siiye shan nafiiri ah shan neef ariga lagu siiyo Aa.
bal eh, dareenkaaga ka waran qaar waaye dareenkii maana fican yahay ilaahay ila lahaagay mujaahidiin inay qur allah ka yaal asa gurguurto jug iyo jug allah siiy ilaahay rabbiyow rabbaanow rahmaanow asan gurguurto jug iyo jug aa ku ognahay insha allahu tacaala markii ugu horeysay lagu siiyo miyaa sikada markii horeys ma liisiin hadda leewaan iyo kuun Aa, ilaahay waxaasuu rajeeyaa dadkii eh, laga soo qaaday xoolahan maxaa ugu duceynaya ilaahay ha barkay ilaahay ha barkay maasha allah allah barkay maasha allah maasha allah allah barkay culummadan kor allah ka yaal anuun aadankaab haye eh, calinuur maanta maxaa lagu siiye shaneefoyre ah shan neef ariga Ah, haye en, xaggee joogta calinuur buulafulay zakwe ah zakwo ka waran farxaddaada faridii maasha allah Eh, markii ugu horeysay lagu siiyo miyaa sikadan maanta la iibo owla haye eh, dadkii xoolahan laga soo qaaday maxaa ugu duceynaysaa lahu barkay moorsada maañ qolda kaleela fadhiyo haye en, eh, dadka en, xoolahan ku siiyey iyo Allah bar- allah barakeey yaaladan alhamdulillah jibi idwa arad maalin allah ka dhigi
sidoo kale salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ee baay ayaa dhankooda bogaadiyey howlaha loogu gurmanayo fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Eh, sidaad maqlayseen sanadka bishii saddexaad kun afar boqol afartan iyo toddoba maanta meeshaan waxaa ka socota eh, nicmooleyta sakada hoolaha oo wilaayada baay gaar ahaan degmada buulufullay oo lagu qeybana dadka masaakiinta fuqarada een, lu- maanta la siinaya maanta meeshaan ku socota een, ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ka mahadsan uma markaas kadib mujaahidiinta wilaayada baay ee mahad iskala ee maanta waxaa ku socota meesha aad iyo aad wanaag badan oo aad iyo aad maanta meeshaan ugu socoto ilaahay baa ka mahadsan uma markaas kadib dadka muslimiinta meesha la keenay oo min shan neef erey baa la siinayaa aad iyo aadaa wanaag badan meeshaan ugu socdo aad iyo aad iyo aad dadka farxaddooda wax la koogi kar ma aha ilaahay baa ka mahadsan nin kasta xarigiisa wataa shan neef ere ah meel kasta ordaayin ninba howlaha dhaqaalada ah waa nicmooley waa dhaqaalaysanayeen nidaamkood saasaa ku socdaa mashquul badan iyo xayrig badan iyo dad farxayo ninba waxa daraankiis aan la koobkina maanta meeshaan ku socday maanta wilaayada degmada buulufullaay nidaamkaasaa ku socda wabilaahi towfiiq geeka degmada buulufullaay roogna mayba argahayna he zakawaadka nimanka masaakinta langeeri ahaay mayba argahayna lankii dadka irinka mayna shanshaxna falans yahay doodana mayna saahan lamalamna falans yahay geeka bulshada eedeedan faraxsanna xaafadada bulfulaay odayaalka maadaama unana odayaal afshaka hadalow eedeeda lanka faraxsanyi masaakinta nidaamkii wana hola lahanka ibrahim mujaahidiinta gulalasi nidaamka toliya ku wadanaa ilaahay barakahay sifayla kaalin weyn ku qaadan jazaakum allah bismillah in oo walaaye si wanaagsan kugu dhawaalhayta aana dhawaasha ee loo dhawaasha wala ka qaybshasana si wanaagsan igrali ayaa qaybshal heesha ilaahay gooljise een wadana wadana kun haysanana buulufalaay buulufalaay balsigsi igrali wanaagsan wanaagsan oo dhabeyrag ayaa heelaho qaybshasha olama alla barakawshay maskeen namba maskeenag tabar arba ayaa heela jisaarhayta shanshan naf oo anaka oo nadiifaka ayaa jisaasha berata oo baaljiidaka anagoo hadlaalaysa baasha jiida oo aan ka ahay ugaaska marka heelaas igarka qaybshaalhayshaa ee luuna kolley waaba en laba naf luuaka ayaa atahmaan dhawaal hayshaa oo baasha jiid jisaal hayshaa alxamdulilah alshukrula walaahan guul alla jisa marka dhow meyre lama eedaaliyo ani ah jiyada waa lama eedaaliyo anaa jiya waalnayo ji unuga yina alxamdulilah shukrullah heelaa si wanaagsan si wanaagsan dhawaala heshaa ee goolat wulaka dareeraal heys oo heelana hol maskiin jisaasha olmaa si wanaagsan egereel ayaa qaybshali olmaa qayr alla jisa jisaaka allah si egereelka dareeraalayta maasha allah
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo degmada xagar kadib gaaritaankii andalus ee degmada xagar idaacadda ayaa u kuurgashay habsamay socodka ganacsi ee suuqa ugu weyn degmada ee dhanka xoolaha la dhaqdo horumar inteleg ayuu kusii tallaabsanayaa suuqan maxaase farqiga oo u dhexeeya hadda oo uu maamul islaami ah ka jira degmada xagar iyo waayihii hore idaacadda islaamiga andalus ayaa booqatay suuqa degmada xagar ugu horeynna waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dalaaliinta suuqa xoolaha ee degmada xagar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose bismillaahi alxamdulilaah magacayga waxaa layidhaha maxamed dacar buulle waxaan joogaa degmada xagar gaar ahaan suuqa xoolaha ariga qaybta ariga wuxuu jiraa suuqa waa suuq bilaaran oo wakhti badanuu jiraa gaar ahaan intay walaayada dhulka imaada unbuu sii xogeysta waxaa laga kala keenaa xoolaha meel fogay ka imaadaan karo xeray meesha la yidhaha weelburaad dhaa'if iyo intii ka sarraysa ka imaadaan xoolaha waa suuq weyn lagu kala iibsada ariga iyo geela iyo lo'odaba xoolaha waxaa loo qaadaa sayladaha waaweyn xamar iyo kismaayo iyo kenya intaasay u kala safraan caafimaadkooda waa fiican yahay boqolkiiba boqol waa fiican yihiin xoolaha waa fiyowiin waxaa la kala siisaa qaybta arigoo kale ariga birimada afar milyan iyo shan boqol iyo wananka iyo orgiga jarka ah ariga dhidiga laba milyan iyo shan boqol ilaa laba milyan orgida yaryarka ee tagukugaadiska ah waxaa waaye waaqlaha milyan iyo laba boqol milyan iyo saddex boqol milyan afar boqol saasaa lagu kala iibsadaa xoolaha xoolaha daaqa iyo waa xoolo meel macnaha xoolaha ku badyihiin waa ifyooyin daaqna waa leedahay waa degaan bilaaran oo daaq leh cismaan cabdi maxamuud alay dhahaa waxaa degmada xagar waxaan ka mid ahay dalaaleyda xagar suuqa xoolaha waa fiican yahay birima isaguntoba waa leeyahay si fiicanaan loo kala wadaa oo loo kala iibsadaa caafimaadka xoolaha boqolkiiba sagaashan waa fiican yihiin balaayo ma qaban maxaa laga keenaa ilaa iyo karooxeraay weelburaad waxaa laga keenaa inta iyo magaceed iyo sheeg warma kahay dudundheer kulli waa laga keenaa si aan la haasin doonina haysnaa boqolkiiba sagaashan marka aan rafada qaali wa xoolaha beecooda waa sarreeya hadda xoogaa qaldambeed markii lagaan hoos baa yura degaan deegaanka la daqan waa deegaan fiican oo caafimaad qaba oo fiican oo gebiibna ku aalla markii sana iyo wax walba ay dhacaan lusku ku soo baxa waaye waxaa loo dhofaa ilaa xamar kismaayo dhoobleye kenya gaaris kulli waa loo wada gudbiyaa waa isu maraan sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah ganacsatada ariga iyo dadka degan baadiyaha iyagoo ka warbixinaya kala iibsiga xoolaha nool ee noocyadooda kala duwan iyo xaaladda amni ee hadda ay dareemayaan bismillaah magacayga waxaa la yidhahdaa saacid aadan cali ee degmada xagar suuqa xagar ayaan joognaa ee ganacsatadaan ka mid ah suuqan wuu iga horreeyey anugu ganacsi meelo badan baan kusoo maray laakiin anigu wax badan buu iga horreeyey marka go-aadkiisa inta badan ma qiyaasi karo caafimaadka xoolaha aad iyo aad bay u fiican yihiin meel kastoy u safraan meel kastoy tagaan ee inta badan waa la jecel yahay aad bayna u fiican yihiin caafimaadkoodana aad buu u fiican yahay daaqa iyo waxa kan la yidhahda ma garanaysa waddanka ay ku noolyihin ama waddanka ay joogaan waaye ee neefka birmada ee runtii waxa u korayso ilaa afar milyan iyo shan boqol ilaa saddex milyan iyo shan boqol ilaa saddex milyan ilaa laba milyan iyo shan boqol isbeddelka meeshan ku yimid waxa weeye aad iyo aad bay waxa kan la yidhahda ma garanaysaa ama dadweynaha ahaadeena ama ee suuqleyba ha ahaata ama dadweynaha ama ee baadiyaha inta badan ee barnaamij aad iyo aad u weyn ama aad iyo aad loo jecel yahay ama yaa macnaha in badan ka ifay balaayada markay timid iyo hadda waxaa ka imaaday ammaan fara badan iyo waxa kan la yidhaha ma garanaysaa suuq iyo kala socod fara badan baa ka yimid laba boqol kunoo shilin saddex boqol iyo konton kunoo shilin waa hal milyan saddex boqol iyo konton kunoo shilin afar iyo toban iyo konton kunoo shilin ha- milyan iyo shan boqoloo lacagee waay aawe ya iyo konton kunoo shilin war ninkii ilahay aawe amarka la bax aye Ma- maxamedo maxaan kuu sameeya milyan iyo shan boqol iyo konton kunoo shilin waay lixdan toddobaatan siddeetan sagaashan geb waa lix boqol aawe saafidi geb gaba waa hal milyan iyo lix boqol iyo nasiibkaada ya awey dirir yaa ku darsaday yaa ku darsaday milyan iyo lix boqol iyo konton kunoo shilin yaa ku jab waa lixdan aawa toddobaatankii jab gada walaan cindi amar waay amarkeeda waa lahay arridaas istaahil hal milyan iyo lix boqol iyo lixdan kunoo shilin kow kow laba toddobaatan miya toddobaatan iyo kow toddobaatan iyo laba toddobaatan iyo saddex toddobaatan iyo afar toddobaatan iyo shan toddobaatan iyo lix toddobaatan iyo toddoba toddobaatan iyo siddeed toddobaatan iyo sagaal waa siddeetan kunoo shilin siddeetan iyo laba siddeetan iyo saddex siddeetan iyo afar
anigu waxaa la yidhaahaa cabdi cabdulaahi had maanta ariga suuq ma keenin dadka ganacsatadoo ariga ka gatana miihi laakiin nin magaalada duleedkeeda ku noolaan ahay oo xoolo dhaqate eh marka magaalada maadaama aan imaaday waxaan soo fiiriyey oon inaan wax ka soo ogaada aan rabay suuqa xoolaha ariga geela lo haddii la keeno waxay maraayiin inaan ogaado oo hadduu meeshaan taga liiga waraysta oo waxaan ku soo arkay aan ka sheega suuqan wuxuu jiraa ilaa iyo adigu waqtiga dhulkan la degay lixdan sana laga joogaa ilaa intaas ilidi wax unbaa laga gadaya hadba meel shii lagu gadaba hadda ilaa iyo haddana intii waqti ilaa iyo shan iyo toban sano ilaa lix iyo toban sano amnigaan helnay qabiil hal qof uu ka joogo ee qabiilka meesha degan ilaahay uma wax kalo biniaadam laga cabsanaya maleh oo laakiin waa lakala cabsan jiray asalaamu calaykum magacayga waa maxbo gaarana aadan arigan gadanaa ariga lacag fiican uu joogaa maasha allah howlaha magaalada dee waxaa laga keenaa baadiyaha sidii een, adablaha camal waa laga keenaa een, waa laga keenaa adi magaalada afarteeda koona waa laga keenaa halkiina riyaha dhidig ee laba milyan aa la siistaa waxaa la siistaa milyan waxaa la siistaa milyan iyo saddex boqol hadbas uu birimo uu s- uu kala yahay geelana waa laga iibsadaa inkastoo taksuus geel aan lahayn oon sheegi karin wax uu yahay aan sheegi karin laakiin kor waan ka ararkaa inuu magaaladu taagtaagan yahay laakiin arigan ka warramaa ariga dhiddiga noocaasa lagu gataa orgida waaweyn oo sabagana saddex milyan iyo shan boqol aa ugu aa ugu korraysa saddex milyan iyo lix boqol meelahaasaa ugu korraysa waxaad markana ku soo dhowaataan qaar ka mid a ganacsatada geela ee suuqa xagar oo iyagana si buuxda uga warbixinaya kala iibsiga geela iyo heerka sicirka abaar iyo barwaaqo maxamed cali aadan degmada xaqar geleydan ka mid ahaa dhowgeela ma joogo waa ku yaryahay laakiin xilliyada la helo waa biciisu waana iska fiican yahay waana qaali annagana waa ka faa'iidaysanaa ummadda keensana keyntan waa ka faa'iidaysataa kolley deegaamadan nugu hareeraysana laga keena ilaa wiyaanto dooyada adablaha dhulkan nugu hareeraysanoo eh, muxuuaa deegaankan muxuuaa ku hareeraysana laga keena neefka u sarreeya soddon iyo xoogaha wey soddon iyo shan soddon iyo afar soddon iyo lix milyan ciidaha iyo maaragtay iyo wakhti kale waa iskugu qaana mid amniga maasha allah ilaahay baa ku mahadsan maamulka iyo maaragtay raggii amnigaas sameeyaana uma ayaa hadda iska leh magaciga xasan aadan cabto ani ganacsiga geelan ka mid ah geela marna waa la helaa xiliyaha saan oo kale oo micnaha een, haddee waa uu yaryaraadaa beec aakhir wey geel horaa loo gaday wuu yaryarya hadda saad aragto suuq aad ka aragta balse laakiin wuu yimaadaa geel haddee isku wada qaymo ma aha geela birimada afartan afartan iyo kow afartan iyo labo ta waaweyn ha afartan iyo laba milyan afartan iyo saddex qaalibka saasaa u badan sida geela kale oo irmaanka ah isagaas afartan soddon iyo sideed sida uu kala fiican yahay saasaa la gadaa ilaa waxaa laga keenaa diif soomaali dhoobley ilaah uu ku roon yahaye daafaha dhan degmada daafaheeda o dhan aa laga keenaa saad ogta sida kaleba xiliyaha barwaaqada ugu wanaagsanaa lagu jiraa abaaro ma jiraan aad buu hadda geela u sarreeya biciis aad iyo aad buu u fiican yahay amniga zaa'id weeyaan ilaahay subxaana watacaala ku ammaanan oona ku mahadsan insha allahu tacaala aad iyo aad baan amni u haysanaa ilahay mahadiisa waay maxaa cabdulaahi degmada xagar gaar ahaan suuqa xolaha geeleydan ka mid ahay waa waktiga waa ismarba isbedel maalin waa la keenaa maalin waa yaryahay kolleysaan filaya maalmaha aan la keenayay maanta ka mid tahay si guud ahaan geela waktiga barbixiya marna deegaankuu degan yahay marna waa koonfursadaa sidii qaalibka geela inuu hoos u noo dhaafo dhulka adablahay wuxuu aaday meelaha hoos u koonfursaday ilaa dhowr sano waa jiraa dhowr iyo toban sano suuqa waa jiraa koleytaba magaalada dimium bay ku degan tahay xoolaha yaa lagu degan yahay si deegaanka wax hadda ugu badan ama laga ganacsado xoolaha u badan xoolaha waqtiga la gado magaalada wax badan yaa kasoo gala si lacagaha soomaaliya noqotaa ama sarafkii noqoya ama deemihii lagu kala qaato wax badanaa kasoo gala farqi badan yaa kasoo gala dadka meesha degan magacayda waxaa layidhahdaa cabdirashiid xasan daahir meesha aan joogaa degmada xagar qaasatan suuqa xoolaha geela meeshaan waxaa lagu iibiyaa geela xaggaa dambood arkaysa waa suuqii ariga geela noocyadiisa kala duwan ayaa lagu gadaa suuqan degmadan waa degmo ballaaran oo suuq xoolo leh khaasatan geela lo'da ariga saddexda adduun waa lagu iibiyaa niyahow geela roob iyo jilaalba waa maasha allahu waa lacag xoolaha roob iyo jilaal horta waa iibkooda waa iska sidii hadda meeshan aan joogna seeladan geela birmada waxaan gadnaa afartan afartan iyo kow milyan afartan iyo laba milyan afartan iyo shan soddon soddon iyo shan saasaa lagala gadaa roob iyo jilaalna waa un sidii ilah baa ku mahadsan oo lacagta way iska taallaa waa degmo ballaaran oo baaxadeeda xoolo leh xoolaha lagu iibiya khaasatan degmadan tekadda ama isha dhaqaala waa suuqa xoolaha marka waa noocaas insha allah guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarka oo qodobo xiisal aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanahay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu